بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ويملك ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين ويصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به ويصح تعليقه بالصفه والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح wuxuu yidhi wayamliku alxuru qofka xorta ah wuxuu mulkinayaa ama ninka xorta ah wuxuu mulkinayaa halaata tatliiqaatin saddex furiin ayuu leeyahay waalcabdu addoonkuna tatliiqatayni laba furiin ayuu leeyahay alxuru wuxuu leeyahay halaata tatliiqaat macnaha markuu ninka guursado saddex dalqa ayuu leeyahay saddex dalqa ayuu mulkinayaa oo mulkigiisa ku jira waalcabdu addoonkana tatliiqatayni laba furiin ayuu mulkinayaa addoonkuna labuu leeyahay markuu addoon guursado laba furiinuu leeyahay wayasixu listinaau istinuuna waa ansaxayaa buu yidhi fi alaaqi alaaqa dhexdii idaa wasalahu bihi hadduu la xiriiriyo alistinaa fi alaaq sheikhu wuxuu leeyahay waa ansaxayaa idaa wasalahu bihi hadduu la xiriiriyo hadduu la xiriiriyo wuxuu ka wadaa haddaan faasil kale dhex gelin oo hadduu xaaskiisa yidhaahdo anti aaliqun ثلاثا إلا اثنتين waxay leeyihin istinahaasi waa ansaxaya ila اثنatayni oo markaasi meeqay ku furan tahay bay leeyihiin hal dalqay ku furmaysaa hadduu yidhaahdo anti طaaliq ثaلaaثa إilaa waaxidaة waxay leeyihin ayadana istinahaasi waa ansaxaya oo labay ku furmaysaa laakiin waa calaa qowl dadka qaba saddexda inay hal mar wada dhacayaan qolada qabto way masalada talaaqa markuu ninka xaaskiisa furayo mar wuxuu ku furayaa inuu furo maalan uu yidhahdo anti taaliq asoon halaaa iyo waaxida iyo arba iyo maaragtay inain midna sheegin ule waa iga furantaha markuu yidhah waad furan tahay hal dalqaa dhacaysa kadibna waa soo celiyey mar labaaduu furay dalqo labaadaa dhacaysa waa soo celiyey mar saddexaaduu furay saddexdu waa dhammaatay sidaas saddexda inay ku dhammaanayso culummadu waa isku waafaqsan yihiin laakiin waxaa la isku khilaafsan yahay inuu saddexda ku sheego bikalimatin waaxida ama bikalimaatin mutataabicaat kalimaad israacraacaya oo aan rajca u dhaxaynin inuu ku furo طلاaqaasi ma dhacayaa mase ma dhacayo maala hadduu yidhaahdo anti طaaliqu ثaلaaثa adigu saddex ayaad ku furan tahay ama uu yidhaahdo labaad ku furan tahay markuu yidhahdo anti طaaliqu ثaلaaثa hal lafdi u isticmaalay sooma bikalimatin waaxida ayuu saddexdii sheegay inuu ku furay ama bikalimatin waaxida ayuu wuxuu ku sheegay inuu laba ku furay oo wuxuu yidhi anti طaaliqu طalqatayni waxaan kugu furay laba dalqadood ama itnatayni laba a laba dalqaan kugu furay laba dalqaan kugu furay iyo saddexaan kugu furay waa hal kelimad sida uu sheegay miya oo saddexdu ma dhacayaan hadduu yidhaha labaa ku furan tahana labadu ma dhacayaan mase ma dhacayaan waa mas'ala khilaafiya bayna alculamaa culamadu isku khilaafeen culummada in badan oo ka mid ah waxay qabaan saddexduba inay dhacayaan waana madhabu shaaficiya wahayrihim shaaficiya hayrkoodba culamo badanaa qabta in saddexduba ay dhacayaan oo hadduu ninka xaaskiisa yidhahdo saddexaad iiga furan tahay waxay leeyihiin saddexduba waa dhacaysaa baa-inayna ka noqonaysaa hadduu yidhahdo labaan kugu furay waxay yidhahdeen labaduba waa dhacaysaa hal xabbaa u haraysa waxaa la mid ah hadduu yidhaahdo anti taaliqun anti aaliqun anti aaliqun ou saddex jeer maalan ku celceliyo waa saddex kelimadood soo ma marka hal kelimad kama dhigin oo alaaan ma dhihin laakiin mid walba gaaru u sheegay laakiin saddexdan markuu isticmaalayo wax rajci yani rujuuca ama soo celina ma dhicin ma soo ceshan ee wuxuu yidhi waad iga furanta markuu cabaar joogo u yidhi haddana mar labaadaad iga furanta haddana wax yar kadib wuxuu yidhi mar saddexaadaad iga furanta saddexdii ma dhacayaan waxaa isla mid ah anti aaliqun alaaan inuu yidhaahdo iyo inuu yidhahdo anti aaliqun uma anti aaliq uma anti aaliq waa isku mid waxba isma dhaamaan culimmada marka in badanoo ka mid waxay qabaan saddexduba inay dhacayaan hadduu laba ka dhigana labadu ay dhacayaan waxayna deliishadeen oo adilada ay sheegaan ugu xoog badan qadaa'u cumar radia allaahu canhu cumar radia allaahu canhu qadihiisa iyo xukunkii cumar cumar radia allaahu canhu fii zamanihi fii khilaafatihi wuxuu yidhi dadku waxay fududaysteen buu yidhi talaaqa gaar ahaan aalaaqu alaaan in la yidhaahdo saddex ayaan kugu furay ayaa la fududaystay buu yidhi oo kelimadaa la isticmaalo qofkii hadda kadib arrinkaa sameeya wuxuu yidhaahday baa-inay ka noqonaysaa xaaskiisu waa laga furaya mana u soo noqonayo xataa tankixa zawjan hayrahu xukunkaasi wuxuu bilowday cumar radia allaahu canhu khilaafadiisa qayb ka mid a dhammaanteed ma ahayn qayb ka mid a khilaafadiisay ahayd waxay yidhahdeen marka culammada ficilka ama qadaaga cumar daliishanaya waxay yidhahdeen asxaabu rasuuli llahi sal ly slam kumaysan inkirin cumar arrinka arrintuna ijmaac ayba noqotay bayna asaxaaba maadaama cumar xukumay intii kalena ay ku waafaqeen oo aysan ku inkirin mana ahan bay yidhahdeen in la khilaafo ijmaacii saxaabada iyo mas'ale ay isku waafaqeen adilo kale deliishadeen way jiraan laakiin daliilkaasaa ugu xoog badan oo xadiid cumar ama qadaa'u cumar radia allaahu canh iyo waxa ay ka dhaliyeen oo ah sukuutu saxaaba iyo cadamu inkaari saxaaba inay daliil u tahay inay isku waafaqsan yihiin qoladaasi marka ayaga waxay qabaan in saddexduba ay dhacayso uusan guursan karin yani ama uusan soo cesho karin xataa tankixa zawjan hayra ilaa ay nin kale soo guursato oo ninkaa kale uu soo furo markaa kadib ayay usoo noqon kartaa saasay leeyihin hadduu yidhahd saddexaan kugu furay oo lafdigaa isticmaalo jamaaco kaleoo culammada ka mid ah waxay leeyihiin maya hadduu yidhahdo saddexaan kugu furay ama labaan kugu furay ama tobanaan kugu furay wuxuu raba ha sheego waxay yidhahdeen hal dalqaa dhacays laa akara min dalik wax intaa ka badan ma jiraan hal dalqaa dhacays dalqadaasaana taagnaanaysa ilaa uu soo celiyo markuu soo celiyo oo haddana furo markaasaa midda labaad dhacaysa ayaguna waxay leeyihin waxaa isku mid ah inuu yidhaahdo saddexaan kugu furay iyo inuu kala qaadqaado uu yidhahdo anti aaliq uma anti aaliq uma anti aaliq waxay yidhahan waa isku mid farqi ma lahan toban jeer hadduu ku celceliya xataa waxay yidhahdeen hal dalqo unbaa dhacaysa wax ka badan dhici maayaan waxay deliishadeen xadiid ibni cabbaas radia allaahu canh oo ay ku jira fii saxiixi muslim oo ibnu cabbaas radia allaahu canh wuxuu yidhi cahdigii nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo cahdigii abubakar iyo qayb ka mid a cahdigii cumar radia allaahu canh talaaqu halaaa wuxuu ahaa buu yidhi waaxid hal xab buu ahaa hal xabbaa laga soo qaadi jira talaaqu halaa wuxuu ahaa buu yidhi hal xabo oo saddexaan kugu furay ninka hadduu reerkiisa yidhahdo hal dalqaa laga soo qaadi jira ilaa la soo gaaray khilaafadii cumar qaybteedii dambe markaasaa cumar xukumay radia allaahu canhu arrinkan oo ay deliishadeen qoladii hore xadiid ibni cabbaasna wuxuu ku jiraa fii saxiix muslim waxay kaloo deliishadeen qowl ullaahi caza wajal aalaaqu marataani waxay yidhahdeen kelimadda mara ma tusinayso wax hal mar wada dhacay bal waxay tusinaysaa in mar ay dhacayso haddana mar kale ay dhacayso oo markuu soo ceshta ah talaaqu waa marataani waa laba jeer ma aha wax hal mar la wada leeya oo la leeya waad iga furan tahay saddexaad iga furan tahay saddexaad iga furan tahay hal mar miya mase waa laba mar hal mar waayo hadduu yidhaha labaa iga furan tahana waa hal mar aayadduna arrintaasi way khilaafsan tahay oo atalaaqu marataani buu leey alla subxaana wa tacaala waa alaaqa rajciga ah ee la soo celin kara gabadha waa laba dalqadood midka saddexaad hadduu dhaco hadda rajciye ma ah fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayra waa alaaqii saddexaad laakiin aayaddu aalaaqu marataani waxay ka hadlaysaa waa labada hore طلاaqu waa laba jeer kelimada marataani carabiyadu waxay tusinaysaa inay tahay mara bacda mara mar iyo bacda mara mar kale gadaasheed inay saa u kala dhacaan ee ma aha wax hal mar isla socda taana waxay daliilu tahay طalaaqu inuusan ahayn wax hal mar wada dhici kara hadduu qofku isticmaalo saddexaan kugu furay labaan kugu furay yirahdana waxaa laga soo qaadaya طalqa waaxida inay tahay waana qowl culimo fara badan ay rajaxeen ka mid yahay shaykhu lislaam ibnu taymiya baxdi dheer uu ku leeyahay masaladan oo aada uga hadlay fii majmuuci alfataawa waxaa kaloo si faahfaahsan uga hadlay alimaam ibnulqayim calayhi raxmat ullah in طalaaqu waaxid yahay culammada mucaasiriinta aqlabkooduna sidaasay qabaan culammada mucaasiriinta ee waaweyn qolada tiri طalaaqa saddexda waa wada dhacayaa arrinta ay deliishadeen oo qadaa'u cumara radia allahu canh waxaa loogu jawaabay cumar radia allahu canhu waa xaakim waa amiir amiirkuna wuxuu xaq u leeyahay inuu tacsiiro racyadiisa arrinta cumarna waa tacsiir ee musharic maahan cumar radia allahu canhu cumar wax ma sharciyeeyo arrinta طalaaquna waa mid sharciya sharciguna sidii nebigu u jideeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa loogu qaadanaya laakiin waa min baabi tacsiir xukunka cumar wuxuu ku tacsiirinaya dadka ciyaarta ka dhigtay ee saddexaan kugu furay dhahaya in lagu ciqaabo xaquna u leeyahay amiirka ama khaliifatu lmuslimiin inuu waxyaabaha qaar adkeeyo asigoo markaa tacsiir ula jeeda laakiin aan sharciyeyn ula jeedin saxaabaduna sidaasay u fahmeen in cumar tacsiira ula jeedo lidaalika ma aysan ku inkirin waxaa qadiyadan la mid ah qadiyadii xadulkhamri xadulkhamri nebigu calayhi salaatu wasalaam meequu sharciyeeyey in la xadeeyo shaarib lkhamr afartanuu xadeeyey soo ma afartanuu nebigu alay slat slam karbaashi jiray abu bakrin radia allahu canh asagana afartan karbaashuu ku dhufan jiray ninka khamrada caba cumar radia allahu canh wuxuu yidhi dadka khamradii sahladeen way fududaysteen buu yidhi afartankiiya cumar la yaraata markaasuu wuxuu yidhahda waa in afartan looga badiyo oo lagu tacsiiro ciqaab intaas ka badan saxaabada qaara markaa waxay soo jeediyeen maadaama xadka ugu yar xuduudda sharciga ah ay tahay xadulqadfi markii khamrada laga tago waxay yidhahdeen xadulqadfiga ha lagu jaangooyo cadadkii qadfi xadulqadfiga ayaa la ayaa la karbaashaya midka khamrada caba xadulqadfiga meeqo karbaashay ahayd siddeetan idan waxay dhaheen siddeetan karbaash ha lagu dhufto ninkii khamre caba siddeetan ha lagu dhufto afartankii afartan ha loogu daro afartankan dambe ee taladii saxaabada iyo cumar radia allahu canhum ku timid ma mid sharciyaha oo nebigu jideeyey calayhi salaatu wasalaam mase waa min baabi tacsiir waxay yidhahdeen culammadu waa min baabi tacsiir wuxuu markaa imaamku xaqu leeyahay dadka qaar inuu ciqaabta ku adkeeyo kuna ziyaadiyo hadduu arko inuu ay uga reebtoomayaan ama uga reebayo xumaantii iyo qaladka ay samaynayeen lidalika cali bn abi aalib radia allahu canh markii cumaan uu amray inuu nin khamre cabay uu karbaasho cali radia allahu canhu wuxuu yidhahda jalada rasuulu lah sal slam arbaciin wajalada abu bakrin arbaciin wajalada cumaru amaaniin wa sunatu rasuuli llahi sal slam axabu ilaya markaasuu afartan ku dhuftay nebiga afartan uu karbaashay abubakar afartan uu ku dhuftay cumarna sideetan uu ku dhuftay buu yidhi aniga xaggaygana sunnada nebiga loo jacayl badan yahay afartankii buu karbaashay sideetan ma karbaashay macnaha wuxuu yidhi sunnadiiaa raacaya oo dariiqadii nebiga calayh isalaatu wasalaam tanna waxay la mid tahay middaas oo cumar radia allahu canhu wuxuu u leeyahay saddexdaba waa laydinku xukumayaa min baabi tacsiir ula jeeda ama min baabi tashriic cumar maba laha radia allahu canhu inuu sharciyeeyo nebiga alay slat slam afar saddexaan kugu furay fii cahdihi iyo fii cahdi abi bakrin sida ibnu cabaas uu sheegay waxaa laga soo qaadi jiray dalqa waaxida inay tahay waana sida sawaabkaawa hal dalqaa laga soo qaadaya halaan kugu furay iyo saddexaan kugu furay waa isku mid dalqa waaxidaa dhacaysa hadduu soo celiyo ou mar labaad furo markaasaa dalqada labaad ay dhacaysaa hadduu soo celiyo haddana furo dalqada saddexaad sidaasay uga dhammaanaysaa marka qowlkan uu leeyahay wayasixu alistinaau fi طalaaqi idaa wasalahu bihi waa calaa qowli man yaquul aطalaaqu ثalaثa waa dhacaya qolada dhehaysa waa calaa qowlihim istinaaga waa ansaxayaa bay leeyihin haddii lasoo istinoodo qolada qowlkaasaad qabtaan hadda mualifku waa ka mid qoladaas marka waxay leeyihiin saddexan kugu furay maadaama ayaga agtooda ay dhacayso waxay leeyiin istinuu waa ansaxaya haddii lala xiriiriyo oo aad tidhaahdid طallaqtuki ثalaثan ama anti طaaliqun ثalaثan ilaa waaxidatan ilaa waaxidatan way ansaxaysaa idaa wasalahu bihi waa hadduu la xiriiriyo hadduusan la xidhiirin ma ansaxayo hadduu yidhaahdo anti aaliqun alaaan ow inta iska aamuso danihiisa qabsado markuu cabaar joogo is yidhahdo war wax reebo ee uu yidhahdo ilaa waaxidatan ilaa waaxidantaasi waxba laga soo qaadi maayo waxay leeyihin saddexdiiba waa dhacday markaa waa qolada qabtay inay saddexdu dhacayso ama qolada kale dhahaysa saddex dhici maysa halaa dhacaya ayaga wax lasoo istitnooday miyaa agtooda jira wax lasoo istitnooday ma jiraan maxay maxaa waay ayagu waxay leeyihin hal dalqa keliyaaba dhacaysa wayasixu waxaa ansaxaya buu yidhi tacliiquhu alaaqa in lagu xiro bisifati sifa in lagu xiro sifa in lagu xiro oo aan tidhahdin maalan anti aaliqun fii shahri kada adiga waad furan tahay bishaas dhexdeeda maalan inaad tidhaahdo adiga waad furan tahay fii shahri rajab bisha rajab dhexdeeda waa furan tahay markii rajab la gaaro waa furnaanaysaa laakiin intii rajab laga gaaraayo furiinkeeda dhici maayo intii rajab laga gaaraayo furiinkeedu bishaas lagu xiray ayuu ku xiran yahay waa tacliiq bisifa sifa markaa lagu xihay ama aad tidhaahdid anti aaliqun adiga waad furan tahay idaa jaaa fulaanu hadduu hebel yimaado ama idaa nazalat اlamطaar haddii roobab yimaadaan roobku markuu yimaado furiinkeedu waa dhacaya waxaa kaloo ansaxaya buu yidhi washari in lagu xiro alaaqi shardi in lagu xiro alaaqi in shardi lagu xihana asigana waa ansaxaya oo aad tidhahdid maalan in dakalti daara fa anti aaliqun haddaad guriga soo gasho waad furantah guriga hadday gasho waa furantah haddaad tidhahdi in dakalti daara zaydin zayd gurigiisa haddaad gasho fa anti aaliqun gurigii zayd hadday gasho way furantah furiinkaasi wuxuu goormuu dhacayaa markii la helo mashruudkii wixii la shardiyey markii la helo oo waa markay gurigaa gasho wixii la shardiyey oo ahayd guriga hadday gasho ama guriga laga manciyey ay gasho furiinka waa ku dhacayaa alaaqa shaykhulislaam ibnu taymiya raximah ullah saddex qaybooda u qaybiyey markii laga hadlaayo midka shardiga ku xihan iyo midka qasamka iyo dhaarta ah iyo midkaan waxba ku xirnayn qaybta koowaad waxaa la yidhahdaa buu yidhi alaaqu tanjiiz atanjiiz bimacnaa waa alaaq la soo gaabiyey waxbaba laguma xirin ee wuxuu yidhi anti aaliqun waa soo koobay warka adiga waad furan tahay buu yidhi xaaskiisa shardina kuma xihin sifana kuma xihin qasam iyo dhaarna kama dhigan kaasi waa dhacaya laa shaka hadduu yidhi anti aaliq alaaqaas waa dhacaya waa qaybta koowaad qaybta labaad waa alaaqu lqasam alaaq furiin loola jeedo dhaar qasam iyo dhaaru ula jeedaa oo wuxuu leeyahay aalaaqu yalzamunii in facalta kada wa kada alaaq ayaa igu laasimaya haddii waxaasi waxaas aad samayso waa sida soomaalidu ay yidhahdaan xilahay furan macnaha islaanteed waa iga furantau ka wadaa waa ku dhaartaan odayaashu waa isticmaalaan dhaarta noocaas ah waxaa la yidhahdaa alaaqu lqasam shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay waa yamiin iyo dhaaruu noqonayaa biitifaaqi a'immati اlluga wa طawaa'if min alfuqahaa alaaqa noocaas ee alaaquulqasamka waxaa loo ictibaarinayaa yamiin iyo dhaaroo kale inuu yahay xukunkii dhaartuu qaadanayaa xukun talaaq qaadan maayo arrintaasina wuxuu yidhi waxaa isku waafaqsan culummada luqada iyo kooxo fuqahada ka mid a fuqahadu iskuma waafaqsana laakiin qaybo ka mid aha ku waafaqsan culamaa luqa laakiin waa isku waafaqsan yihiin buu yidhi in alaaqa noocaas ahe qasamka ah ee dhaarta loola jeedo in xukmulyamiin uu yeelanayo laakiin uusan yeelanayn xukmu alaaq taa macnaheedu waxa waaye xaaskiisu ka furmi mayso waxa uu sheegay hadday dhacaan ka furmi mayso maxaa yeelay dhaar ayaa loola jeedaa qasamka iyo dhaartuu ku xukun yahay ee kuma xukun aha alaaqa qaybta saddexaad waa alaaqu shari waa alaaqa shardiga ku xihan waana midka hadda shiika halkan uga hadlaya alaaqu shari labaa loo kala qaadayaa markuu leeyahay xaaskiisa in dakalti daara fa anti aaliqun in dakalti daara haddaad guriga gasho fa anti aaliqun waad iga furanta hadduu ula jeedo dhaariya qasam waxay yidhahdeen xukmulqasam ay qaadanaysaa hadduu ula jeedo haddii ficilkaas ay samayso inay ka furan tahay oo niyadiisu furiin ay tahana markaasi furiinku waa dhacaya markay la timaado arrintii lagu xihay hadduu tahdiid ula jeedo hanjabaad iyo cabsigelin laakiin niyadiisu aysan alaaq ahayn markaasna alaaqu dhici maayo oo fariin ku dhici maayo tahdiidkaasi qasamku wuxula xukun yahay marka midda shardiga lagu xiray ayada waa la kala qaadaya mar walba alaaq noqon mayso laakiin marna alaaqay noqonaysaa marna ma noqonayso xaggee u noqonaya marka arrinkaasi niyada iyo ujeeddada qofka niyada iyo ujeeddada qofka ayay u noqonaysaa arrintaanina way badan tahay ragga qaar inay ku handadaan ama ay u isticmaalaan xaasaskooda oo maalan meeluu ka mancinaya ama waxyaabo qaar u diidaya markaasuu wuxuu rabaa waxaas uu u diiday inay ka harto bilkuliya wuxuu is leeyahy marka meesha ugu fog uga soo qabo meeshaas haddaad aaddo waad iga furan tahay buu leeyahy hadduu tahdiid ula jeedo ama qasam iyo dhaara uula jeedo meeshiina ay aaddo alaaqaasi ma dhacaya alaaqaasi ma dhacaya buu leeyahy sheikhulislaam alaaqaasi maha mid dhacaya laakiin haddii ay ula haddii uu ula jeedo markuu sidaas leeyahay inay ka furan tahay ficlan oo yidhi meeshaas haddaa aadda waad iga furan tahay ujeeddadiisuna ay furiin tahay markaasi talaaqu waa dhacayaa wayna ka furmaysaa hadday meeshaasi aaddo laakiin dalaaqeeda muxuu ku xirnaanayaa wixii looga digay inay samayso ku xihan yahay ka hor furmi mayso markay wixii ku dhacdo ayay furmaysaa hadduu talaaq ula jeedo wuxuu yidhi sheikhu raximah ullah walaa yaqacu alaaqu qabla nikaax alaaqu ma dhacaayo qabla nikaaxi nikaaxa hortiisa tafsiirkan ku soo marnay inuusan talaaqu dhacaynin qabla nikaax cinda qowlihi caza wajal yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaat uma allaqtumuuhunna idaa nakaxtum lmu'minaati uma allaqtumuuhunna waxay deliil u tahay ana alaaqu ana alaaqa laa yaqacu qabla nikaax alaaqu inuusan dhacaynin nikaaxa hortii aayaddaasaa tusinaysa culammadun u deliishadeen walaa yaqacu alaaqu alaaqu dhici maayo qabla nikaaxi nikaaxa hortiis dhici maayo wa arbacun afar yani wuxuu ula jeedaa inuu xaaskiisa furo inuu naag furo asoon guursan sax maaha inuu yidhaha maalan gabadhaas heblo ah way iga furan tahay haddaan guursado haddaan guursado way iga furan tahay markuu guursado ma ka furmaysaa fuqahada qaaraa qaba inay ka furmayso oo waxay yidhahdeen gabadhii uu sheegay uu yidhi haddaanba guursado way iga furan tahay markii loo mehriyo waa ka furmaysaa bay yidhahdeen ilan shardi uu ku xihay hadduu guursado inay ka furan tahay markii shardigii la helo waxay yidhaha waa furmaysaa laakiin qowlkaas sawaab maaha maxaa yeele ninkan markuu waa iga furan tahay leeyahay meel cidlaahu furiinkiisa ku socdaa ilaa waxba gacan uguma jiraane muxuu furayaa markuu leeyahay waa iga furan tahay wuxuu furaya ma jiraan ila gabadha maba guursanba ma qabo qof aan caqdi ugu jirin furiin maku dhacayaa furiin ku dhici maayo alaaqu ma dha ma dhacaayo nikaax ka hor qofkii hadalladaas yidhahdana hadalkiisuuna hadal laqwiya laga soo qaadaya hadduu guursado gabadhii uu yidhahdo haddaan guursado waa iga furan tahay hadday dhacdo inuu guursado ka furmi mayso maxaa yeele markuu hadalkan lahaa kuma xirnayn dalaaqa inuu dhaco qabla nikaaxna sax maaha wa arbacun afar oo dumarka ka mid ah laawa arbacun afar macnaa afar waxaa waaye ragga ka mida wax furaya laa yaqacu talaaquhum talaaqooda dhici maayo alsabiyu midka yar ilmaha yar wاlmajnuunu iyo mid waalan wاnnaa'imu iyo mid hurdaya wاlmukrahu iyo mid la qasbay afartaasba alaaqooda ma dhaco asabiy mukalaf ma aha lidaalika alaaqiisu waa hayru muctabar waxaa loo deliishaday xadiidkii nabiga alayه الsalaatu wasalaam rufica alqalamu can ثalaaثa can الnaa'imi xataa yastayqida wa can الsabiyi xataa yaxtalima وعن المجنون حتى يعقلا midka hurdaaya xataa yastayqida ilaa au tooso qalinka waa laga rafciyey oo waxba loo qori maayo midka waala midka yar xataa yaxtalim ilmaha yar ilaa uu qaangaaro asigana waa marfuucu اlqalam midka saddexaadna waa almajnuun xataa yacqila ilaa uu waxgarto garaad yeesho asigana waa marfuucu اlqalam midka hurdaaya dalaaqiisu dhici maayo ilmaha yar ayaga dalaaqooda dhici maayo waa sagiir kadalika almajnuun mid waalan asagana dalaaqiisu ma dhacayo oo haddii maalan uu waalan yahay oo asagoo gabadha qaba ama ay wada joogaan uu waasho marka hore waa caafimaad qaba kadib uu waashay ayadana ay rabto in laga fasaxo laga madax banneeyo sidee la yeelayaa ilan waxaa la yidhi hadduu yidhaahdo xataa gabadha fur haddii inta la yaraa uu yidhi waa iga furan tahay furrinkiisu dhici maayo wixii la culo waa laga fasakhayaa waa laga fasakhaya amaa talaaq asiga ka dhici maayo qaadigaa ka fasakhaya iyo xaakimka isaga waa majnuun oo talaaqiisa dhici maayo annaa'im midka hurdaaya asagoo hurdaaya hadduu inta qaruwa xaaskayga waa iga furan tahay yidhaahdo loo qaban maayo waa iga furantaadaas uu leeyahay qarowga dhexdii uu ku leeyahay ma loo qabanayo waan laga yaabaa hadda ragga qaar inay ku qarwaan oo inta asagoo soo jeeda la diriro ama uu la dagaalo waxaa laga yaabaa dagaalka inuu inta ku seexdo niyadda uu ku hayo warkaas ee saqdhexa soo hurdayo yidhaha waa iga furan tahay soo hurdaaya qarow waay taasi loo ictibaarin maayo maadaama uu hurdaayay warkiisu maaragtay waa waxba laga soo qaadi maayo almukrah waa mid qasban kan mukraha ee qasban ee lagu qasbo lagu ijbaariyo inuu xaaskiisa furo asigana dalaaqiisa dhici maayo mukrahma waxaa laga wadaa dadka qaara waxay qiil ka raadiyaan faraqay ugu dhegto waxay tihi fur marka anugu waa qasbanaay markaan furaay sax maaha waa qasbanaay faraq lagaaga dhigay ikraah miyaa ku gelaysaa ikraah ku geli maysa laakiin waxay culammadu ku fasiraan in dhibaato xoogle qofkaan ay soo gaarayso maalan in la yidhaha waa lagu xirayaa ama la yidhaha waa lagu dilayaa cidda u goodinaysana ay awoodi karto waxay ugu goodinayaan inay fuliyaan hadda kahor waxaan umalaynaa shuruud likraah waa waxbaa ka soo sheegnay xaafid ibn xajarna uu ku sheegay fii fatxi ilbaari shuruuday leedahay ikraaha haddii marka lagu qasbo ayadoo shuruuddaas la fiirinaayo ee sidaas uu ugu dhawaaqo ma ka furmayso hadduu isku furto marka ee fur ama waa lagu dilaya marki la waa iga furan taha uu yidhahdo naftiisa uu ku badbaadiyo talaaqaasi ma aha mid dhacaaya alsabiy walmajnuun walnaa'im walmukrah afartaa sheikh wuxuu leeyahay wax talaaqa oo ka dhacaya ma jiraan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin